halkani waa washington laanta afka soomaaliga v o a oo si toosan nooga dhagaysanaysaan mawjadaha gaggaaban ee sagaal iyo tobanka shan iyo labaatanka afartan iyo sagaalka mitirban hirarka f m k ee geheska afrika iyo internetka ood naga dhagaysataan v o a somaly com
habeen wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad naga maqlaysaan waa habeen isniina saddexi tobanka bisha ebriil sannadka labada kun shan iyo tobanka kuna soo dhowaada barnaamijka wacyigelinta dabeesha iyo madadaalo qayb ka ah barnaamijka waxaana idiin soo jeedinaya cabdiraxmaan xuseen furre iyo anigoo ah maxamed colaad xasan
macallimku wuxuu ka mid yahay waxyaabaha la odhan karo waa udubdhexaadka waayo ciyaalka da'da yarta oo dhan isaga ayaa gacanta ku haya marka macallinka inuu ku baraarugsan yahay cudurkan dhibkuu keenaya dhibkuu keenaya waxa uu cunuga hadduu naafo noqdo waxaa imaanaysa inuu lumiyo garaadkii waxbarasho oo hadhoodii xafidi kari waayo qur-aankii ama baran kari waayo kaasina wuxuu ahaa doktor maxamed maxamuud bidey oo ka mida dhakhaatiirta ka howlgasha magaalada muqdisho oo ka hadlaya kaalinta macallimiinta dugsi qur-aanku ee wacyigelinta iyo ka hortagga cudurka dabaysha oo mawduuca barnaamijka toddobaadkan uu ku saabsan yahay waxaa kaloo maqli doontaan xubintii aragtida guuxa dadweynaha qaybtii wicitaanka ee barnaamijka iyo
qaybtii sagaaliyo tobnaad ee sheekadii xiisaha lahayd ee lama huran iyo qodobo kale balse marka hore ku soo dhowaada warka calamka
ugu yaraan sagaal qof ayaa ku dhintay markii dooni ay ka buuxeen dad muhaajiriin ah ay ku degtay xeebaha dalka libiya qofna waa laga badbaadiyey sida ay maanta oo isniina sheegeen ciidamada ilaalada xeebaha dalka talyaaniga afyeen u hadlay ciidamada badda ee talyaaniga ayaa sheegay in howlgal ay ka qayb qaateen dayuurado iyo maraakiib oo ay ka wadeen badda mediteraneanta ay ku soo badbaadiyeen qof oo la socday ilaa iyo doonyood oo kala duwan muddo saddex maalmooda ciidamada ilaalada xeebaha ayaa lagu soo warargeliyey gelinkii dambe galabtii axaddii in doonidan ay ku burburtay ama ay ku degtay meel siddeetan mayl waqooyiga ka xigta xeebaha libiya iyagoo ka soo saaray sagaal qof oo meyda qiyaastii saddex kun iyo shan boqol oo qof ayaa dhowaanahan ku hafasho ku dhintay biyaha talyaaniga iyadoo boqol iyo toddobaatan kun ay gaareen dalkaasi bishii februari in ka badan saddex boqol oo qof ayaa ku dhintay badda mediteraneanta iyagoo isku dayayey inay xili cimiladu qabowdahay muujaduhuna kacsanaayeen ay u tallaabaan dalka talyaaniga doorashooyinka guud ee dalkaasi suudaan ayaa maanta ka bilowday dalkaasi iyadoo la filayo in dadku ay soo dooran doonaan madaxweynaha talada hadda haya cumar xasan al bashiir iyo xisbigiisa national congress bart kadib markii ay qaadaceen doorashadaasi xisbiyada mucaaradka ugu weyn bashiir ayaa raadinaya waxaa raadinaysa maxkamadda caalamiga ee la yidhaahdo i c c waxaana uu markaasi dalkaasi xukun military kula wareegay sanadii kun iyo sagaal boqol iyo sideetan iyo sagaalkii oo mar dambena haddana ku guulaystay sanadii labadii kun iyo tobankii doorasho dalkaasi ka dhacday oo mucaaradka u qaad iyagoo ku tilmaamay in doorashadaasi lagu shubtay dadka ayaa kala dooranaya madaxweynaha haatan talada haya iyo musharaxiin aan markaasi fagaaraha siyaasadda si weyn looga aqoon midooda yurub maraykanka britain iyo norway ayaa dhammaantood waxay cambaarayeen doorashadan waxayna ku andacoonayaan inaysan jirin wadatashi qaran oo suurtogelinaya in hanaan siyaasad wanaagsan leh ay ka dhacdo doorasho dalkaasi madaxa siyaasadda midooda yurub ayaa sheegay in doorashadani aysan ahayn mid natiijada ka soo baxda lagu kalsoonaan karo balse madaxa guddiga doorashada ee suudan brofesor mukhtaar al axsaam ayaa ku gacan sayray eedeymahaasi isagoo v o u sheegay in mucaaradku ay ka mid yihiin baarlamaanka soo doortay guddigaasi maraykanka iyo midooda yurub ayaa ku cadaadinaya kooxaha isku haya siyaasadda dalka libiya inay saxeexaan heshiis xabajoojina oo shuruud la-aana dadaalkan ayaa kusoo beegmaya iyada oo dalka aljeeriya ay ka furmeen wadahadalada dib u heshiisiinta ee kooxaha libiya dhinacyada isku haya siyaasadda libiya ayaa sidoo kale loogu baaqay inay soo dhistaan xukuumad wadaaga oo loo dhan yahay laakiin gudaha dalka libiya ayaa maanta waxaa ka dhacay qarax lala beegsaday albaabka hore ee safaaradda morocco ay ku leedahay caasimadda waddankaasi ee tripoli ma jirin wax dhimasho ah oo ka dhashay qaraxaasi ra-iisul wasaaraha dalka iraaq xaydar alabaadi ayaa ku soo jeeda magaalada tan washington wuxuuna ku tala jiraa inuu ku qanciyo madaxweynaha dalka maraykanka barack obama in la siiyo taageero dheeraad oo dhanka hubka ah si loola dagaalamo ururka daacish ra-iisul wasaare cabaadi ayaa sheegay in maraykanku oo horey u kordhiyey taageerada uu siiyo iraaq laakiinse weli loo baahan yahay buu yidhi mid dheeraada ra-iisul wasaaraha iraaq ayaa tilmaamay in dowladda iraaq ay rabto inay dib u qabsato dhammaan deegaanaday gacanta ku hayaan ururka daacish madaxweyne obama iyo ra-iisul wasaaraha dalka iraaq ayaa lagu wadaa inay barito ku kulmaan aqalka cad ee maraykanka waa markii ugu horreysay ra-iisul wasaaraha dalka dalkaasi iraaq uu yimaado maraykanka intii tan iyo intuu xilka qabtay ra-iisul wasaaraha iraaq ayaa sheegay inay maraykanka lacag badan ka rabaan maadaama dhaqaalaha dalkaasi iraaq uu hoos u dhacay kadib markii qiimaha shidaalka ee caalamku uu hoos u dhacay xogayaha gaashaandhigga ee dalka maraykanka ashton carter ayaa sheegay in dowladda maraykanku ay tixgelin doonto codka iyo codsiga ra-iisul wasaaraha iraaq
halkaad warkaasi ka dhegeysaneyseen wadaacadda v o a toos idinkaga imaaneysa magaalada washington barnaamijkana waa barnaamijkii wacyigelinta cudurka dabaysha oo v o a aad ka dhegeysataan habeen walba oo sniina hadahan oo kale waalidiin badan ayaa caruurtooda geeya dugsiyada qur-aanka iyagoo aad u da-yar ka hor inta aysan geyin dugsiyada waxbarashada maadiga ah waxaana laga yaabaa in caruurta ay kala qaadaan xanuunada faafa hase yeeshee macalimiinta dugsiyada qur-aanka ee deegaanada soomaalida ayaa sanadihii u dhowaa bilaabay inay wada shaqayn la sameeyaan waalidiinta si caruurta looga difaaco cudurada looga hortegi karo tallaalka sida dabaysha oo kale waryaheena magaalada muqdisho xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste ayaa warbixintan arrintaasi ku eegaya qaybo ka mida macalimiinta dugsiyada lagu barto qur-aanka kariimka ayaa si weyn ugu baraarugsan halista cudurka boolyada iyo sida loogu baahan yahay in dhallaanka lagala tacaalo cudurkaasi waxaana dadaalada ay arrintaasi ka geystaan ka mida iyagoo xaaladda ubadka ay gacanta ku hayaan had iyo goor la socda wixii isbeddela oo ay caafimaadkooda ka dareemaanna ku wargeliya waalidiinta caruurtaasi waxaana ugu horeyn kaalinta macalimiinta dugsi qur-aanka kaga aadan ka hortagga cudurka dabaysha v o a uga waramay doctor maxamed maxamuud guday oo ka mid ah takhaatiirta ka howlgasha magaalada muqdisho runtii waa arrin aada muhiim weeye macallinku wuxuu ka mid yahay waxyaabaha la odhan karo waa udubdhexaadka waayo ciyaalka da-da yarta oo dhan isaga ayaa gacanta ku haya marka macallinka waa inuu ku baraarugsan yahay cudurkan dhibka uu keenayo dhibku keenayo waxa cunug hadduu naafo noqdo waxaa imaanayso inuu lumiyo garaadkii waxbarasho oo hadhoodii xafidi kari waayo qur-aankii ama baran kari waayo marka macallinka waxaa laga rabaa inuu ku baraarugsanaado arrintaas iyadaahay haddii cunug qandhaysan uu arko inuu waalidka ku dhiirigeliyo in waalidka ay dhakhtar u geeyaan cunugana la tallaalo tallaalada la siiyo macallinka waxaa laga rabaa inuu aada ugu istaago arrintaas iyadaahay wuxuuna ka qayb qaadan karaa door muhiima ayuu aada uga qayb qaadan karaa macallinka marka waxa weeye doorkuu qaadanaya waa door shariifa weeye haddii uu ku baraarugsan yahay uu garanayo cudurkan dhibka uu leeyahay iyo dhibaatada uu la imaan karo haddii laakiin uu ku dadaalo wuxuu soo saari karaa berito arday aada u fiican tayadooda fiican tahay maskaxdooda furan tahay aqoontooda fiican tahay oo aan naafo ahayn marka macallinka waxaa laga rabaa inuu u noqdo door shariifa u qaato inuu tiir ka mid tiirarka la dagaalanka cudurka boolada inuu noqdo ayaa aada muhiim u ah cunugga haddii marba uu dhib soo gaaro dhibkaas waa wax rabaaniyo yimid weeye macallinka waxa laga raba dulqaad ba inuu muujiyo inuu u muujiyo dadaal fara badan iyo dulqaad sidii ardayda kaleeto oo kaleeto inuu uga dhimriyo ugu naxariisto oo aada ugu dadaalo siduu wax u bari lahaa u qaban lahaa waayo inuu ku dadaalo inuu ku sameeyo wax loo yaqaan tikraar ku celcelin inuu ugu celceliyo oo u dulqaato u samraa laga rabaa macallinka sidoo kale caashe maxamuud oo ka tirsan haweenka bulshada rayidka ayaa sheegtay in macalimiinta dugsiyada qur-aanku ay inta badan muujiyaan inay xil adag iska saaraan ilmaha ay waxbaraan islamarkaana ay xiriir waalidka kala sameeyaan haddii ay dhacdo in ubadku ay ku arkaan calaamado muujinaya xanuunka cudurka dabaysha macalimiinta dugsiga quraamadu waxa ay ka qaataan door weyn ayay ka qaataan kaalinta boolyada doorkaas weyn waxa waaye cunuga boolyada qaba ee xoogaha afar toddoba sano siddeed sano gaara ee la geeyo dugsi qur-aan waxa waaye ilmaha la mid maahan oo dhawaqiisu yacni wuu ka wuu ku adag yahay hadalku waa cunug neerba ah oo si yacni aan ilmihii caafimaadka qaba ahayn macalimiintu kaalin weynay ka qaataan markee ilmahaas si gooniya inay u xanaaneeyaan si gooniya inay waxu baraan yacni in dhibka badan laga ilaaliyo oo ilmihii ilmo aysan isku filan ayna ahayn waalidiintay xitaa waxay siiyaan yacni wacyigelin cunugaas qaababka yacni uu ama ku liito ama uu ku fiican yahay marka wax badan ayay ka qayb qaataan macalimiinta dugsiga qiraamada macalimiinta tallaalka waa fahansan yihiin waana nagu wacyigeliyaan saacad walba hadda gabadha neerfaha waxay taallaa macallinka dugsi qur-aan gurigiisa ilmo kale oo yacni dabayshaasi dhareeraya way joogaan waxay dhigtaan dugsigii qur-aanka mar walba wuxuu nagu wacigeliyaa inaan tallaalka geyno oo aan loo dadaalo oo waalidiinta mar walba asagaa wuxuu siiyaaba sida casharka qur-aanka ilmaha u siinaayo ayuu baraarujintana u siiyaa oo baraarujinta aaday uga qayb qaataan macallimiintu waan ugu mahad celinaynaa waxyaabaha ay ka qayb qaadanayaan waxgabadka ka hadlay doorka macallimiinta dugsi qur-aanku ay ka qaadan karaan la dagaalanka cudurka dabaysha ayaa waxaa ka mid ah daahir maxamed oo ka tirsan waalidiinta carruurtoodu ay dhigtaan dugsiyada waxaana uu dhanka kale hay-adaha ku shaqada leh la dagaalanka cudurka dabaysha u soo jeediyey fariin ah in macallimiinta dugsi qur-aanka laga qaybgeliyo siminaarada looga hadlayo waxyeelada xanuunka boolyada waxaa looga baahan yahay macalinka dugsi qur-aanku waa baha labaad oo cunuga dugsiga uu dhigo maadaama uu sidaas yahay waxaa la rabaa inuu la socdo haddii uu ku arko xanuunka boolyada ama calaamadihiisa inuu waalidka la socodsiiyo asaga si goonay wax u baro asaga xaq dhowro soo dhoweeyo uu ka ilaaliyo cuqda nafsiga iyo ilmaha kale in aflagaadeeyaan oo lasoo dhoweeyo waalidkan uu ku wargeliyo ilmaha dhammaantoodna uu ku wargeliyo in ay ka qayb galaan tallaalka cudurka dabaysha si looga hortago cudurada dabaysha keenta iyo calaamadaheedoo dhan uu waalidiinta laftooda ku wargeliyo inay la xiriiraan talaalka cudurka dabaysha saasaa looga baaya macallinka kaalintiisa dhabtaa waxaa weeye macallinku asagu wuxuu leeyahay inuu ilmaha usoo sheego maadaama ilmihii afar ilaata saac isaguu la joogo inuu waalidiinta ku wargeliyo uu yidhaahdo cunugan waa jiran yahay la geeya tallaalka iyo caafimaadha loo raadiyo waxaana hay-adaha maaragtay ku shuqulle la dagaalanka cudurka dabaysha aan ku wargelin lahaa inay ka qaybgeliyaan siminaaraday qabanayaan macalimiinta dugsi qur-aanka sida kuwa iskuulkaba looga qaybgeliyo si ay iyaguna faham buuxa ugu yeeshaan cudurka dabaysha khatartiisa iyo dhibkiisa iyo sida looga hortegi karo ugu dambayntii macalin maxamed shiilow oo ka mid a macallimiinta dugsiyada qur-aanka ee magaalada muqdisho ayaa si kooban uga hadlay fahamka ay ka haystaan dhibaatada uu leeyahay cudurka boolyada iyo ilaa xad sida ay uga warqabaan dhallaanka ay waxbaraan haddii aan nahay macallimiinta dugsi qur-aanka cudurka dabaysha ciyaalka qaba si gooniya ayaan ula soconnaa waxbarashada gajaawa carabka waan yacni daryeelnaa ilmahaan ka celinaa nerfiska waalidiinta waxaan kula talinaa maaragtay inay ilmaha tallaalka geystaan maadaama cudur dilaayo xun uu yahay macallimiinta dugsiyada haddaan nahay mar horea nalaga wacyigeliyey siminaar nalaga siiyey waxaan u sheegnaa waalidkoon gaarsiinaa cunuga markaan ka dareenna xumad qandha iyo waxaasanke cunuga matallaal ma geysaan waalidiinta tallaalka geeya ilmaha waan ku wacyigelinaa haddaan nahay macallimiinta waxaan u sheegaynaa marka haddana aanu ogeysiinaynaa inay waalidiintu ay la socdaan macallimiinta dugsiyada oon isku xirnaano si ilmaha ay uga badbaadaan cudurkaa xun oo dabaysha oo dileegaa xasan kaafi qoyste v o a muqdisho wariyaheena magaalada garowe nuur muuse birjeeb ayaa isna la hadlay qaar ka mida macallimiinta dugsiyada iyo waalidiinta ku dhaqan magaalada garowe warbixintan ayuuna nooga soo diray maamulada dugsiyada lagu barta qur-aanka kariimka ayaa sheegay in dhankooda ay waalidiinta iyo carruurtaba ka wacyigeliyaan dhibaatada uu ubadka ku reebi karo booliyada macalin maxamed cabdulaahi aw siciid oo ah maamulo ka mida madaarista qur-aanka kariimka ee magaalada garowe oo la hadlay barnaamijka ayaa sheegay in dhankooda ay waalidiinta ku wargeliyaan in ay tallaalaan carruurtooda ugu horeyn wacyigelinta cudurkan madaarista asaasiga ama kuwa iskoolaadkaba ha ahaadeen ama kuwan madaarista cilmigaba ha ahaadeene dowrka ugu weyn bay ka qaataan baan odhan karaa kolley annaga intaan ognahay macalimiin ahaan ka wacyigelinta ardayda ecudurkan booliyada ama dabaysha oo xataa waxaa jirta macalinku inuu ardayda iyo caafimaadkooda la socdo wixii uu caafimaad darro ama astaamihii lagu yaqaano cudurkan ardaygu ka arko oo kale iyo inuu waalidkii la xiriiriyo kadibna waalidkii iyo macalinkii ay iswaraystaan kadibna uu macalinkii talooyin ku siiyo inuu ardaygani tallaal qaato marka dowr weyn bay ka qaataan dhanka macalimiinta macalimiinta ayaa ku gaarsiiya waalidiinta fariimaha tallaalka kulamada joogtada ay waalidiintu la yeeshaan iyo fariimo ay gaarsiiyaan xilliyada qaar
waxaa jira dhowr qabood oo waalidku fariinta u gaarayso kow ardayga lagu arko calaamadahan oo kale waalidkii toos baanu la xiriirnaa waxaa kaloo jira kulamo ay macalimiinta iyo ardayda iyo waalidku si wadajira ay u u yeeshaan bishiiba laba jeer ama saddex jeer ama xiliyo xaflado la isugu imaanayo marka wixii ardayda khuseeya nadaafadooda cudurada waxa keenaya fayadhowrkooda waxaasoo dhan waxaan ugu sheegnaa xafladaha iyo meelaha la isugu yimaado waana jirtaa qoraallo aan ardada siino aan uga digayno cudurka iyo halistiisa inay ardadu tallaalka qaataan waanu ardada laftigooda aan ugu sii dhiibno waxaa muuqata in wacyigelinada socota ee looga fogaanayo fayraska booliyada in wax badan ay ka badashay fikirka waalidka uu ka qabay tallaalka maxamed maxamuud yuusuf waa aabba leh lix iyo toban caruur ah wuxuuna aaminsan yahay in tallaalka uu yahay wadada keliya ee looga hortegi karo cudurada booliyadana ay ka mid tahay maasha allah waanu soo dhoweynaa talaalka waxaan u aragnaa inuu yahay waxa ka hortag cudurro badan oo ciyaal ku dhici lahaa sida dhinac qalal sida jadeecada oo kale xanuun badan noqon lahaa adiga xanuuno badan inuu difaacu yahay baanu aada u rajeyna dabaysha oo kale sida naloo sheegay difaac buu u yahay annaga laftoodeen waa aragnay ciyaalaha hadduu u ku dhacay waan aragnay jadeecada oo kale kabacdi ciir bay yeesheen keliya sidii kalena caadi ilaahay waa dulmaryo oga dhigow marka waan soo dhoweynaynaa tallaalkaas
ma aaminsan tahay in waalidiintaoo kaleeta ay caruurtooda ay tallaalaan sida aad sheegtoo kale hadda caruur tallaalkii qabay oo jadaacadii ay dulmartay ha taas waa ku dhiirigelinadka oo dhan waxaanu leenahay ciyaalkiina talaasha si ay uga badbaadaan xanuunadan khatarta oo la sheegayo waanu soo dhoweynaynaa dadkana waxaan leenahay tallaasha ciyaalka
macalin maxamed aw siciid ayaa mar kale ku faraxsan in waalidiinta ay soo dhoweeyaan tallaalka xilliyada ay gaarsiiyaan in caruurtooda ay tallaalaan
aada iyo aada waayo waalidku aad buu usoo dhoweeyaa inta badan oo aanu markaanu u sheegno oo aanu taladii siino ardayda yaryar gaar ahaan ardada yaryar ee looga baqayo cudurkan maadaama cudurkani ay waxyaabaha ugu waaweyn ay tahay oo looga hortegi karo inay tallaal sii qaataan waalidku way soo dhoweeyaan afkaarta iyo fikirka iyo ra'yiga macalimiinta kadibna toos bay u fuliyaan boqolkiiba boqol inaan oran karo nuux muuse birjeeb v o a garowe
aad buu mahadsan yahay wariyahayaga nuux muuse barjeeb weli arrimihii kaalinta macalimiinta dugsiyada qur-aanka iyo ka hortaga dabaysha ayaan ku jiraye waryaheena magaalada hargeysa cabdixakiin maxamuud shirwac ayaa isna booqday dugsi lagu barto qur-aanka warbixintan ayuuna nooga soo diray hadaad waalid cunto siiso nadaafadda haddaad caddayso culunta haddii la daayo anigu ku caanaanan maayo caqiibo ka waalan maysiid taladu iyadoo cilmiya ciddii maqasha wanaagsan codkoogu intuu koraayo carruurteennu yay xumaan goobaha waxbarashada ayaa ah mid ka mid a xarumaha ugu ballaadhan ee barkulanka u ah carruurta iyadoo ah mid ka mida marinada loo adeegsan karo fidinta fariimaha kala duwan ee la gaarsiinaya bulshada iyadoo leh ahamiyad ballaadhan oo ah inay noqdaan qaar ku baraarugsan halista cudurka dabaysha iyo muhiimadda ay leedahay inay ardaydu ay ahaadaan qaar tallaalan amaba haysta difaaca ka hortagga cudurrada gaar ahaan cudurka dabaysha sheekh maxamed xasan maxamuud waa maamulaha madrasada daarusalaam ee magaalada hargeysa waxaana uu ii sheegay inay ku dhiirigeliyaan ardayda ahmiyadda ay leedahay dhowrista caafimaadkoodu isagoo oo tilmaamay inay ugu sheegaan ardayda subaxa hore marka ay safka ku jiraan amaba ka hor intaanay kalaasyada gelin hawaan ku boorrinaa waxyaalaha yani markaa ka hortaga ah ee yani markaa hadee jeer yani markaa anfacaya oo yani markaa tallaalka oo kale hadee jeer dadku fikrad qalad ay ka aaminsan yihiin waxyaala ay ka aaminsan yihiin waxa ka mid a waxyaalo kalaa lagu daraayo wax noocaasa marka inta badanka ah waxaanu ku boorinaa yani markaa alwiqaayatu khayru min alcilaaj bay ayay maahmaahay ahayd waxa weeyaan markaa in la talaalo si aan dee cudurada xumxumeen maaha yani markaa la xaatiraya yani markaa noloshiisiiba yani markaa maxay aheeday burburinaya inay tallaalka isticmaalaan oo tallaalka ay ku dadaalaan waxyaalaha ka hortaga oo dhan hadday nadaafadda tahay hadday tallaalka tahay haddii la socodka takhtarka ay tahay waxaasoo dhan inay ku yani safkaan uga sheegnaa daabuurka amba safka ayaan uga sheegnay aroortii waxyaalaha yani markaas inay isticmaalaan marka laga yimaado waxbarashada ay ka helaan dugsiyada ayay ardaydu yihiin qaar ku sugan goobahaasi wakhti kooban balse waalidiinta ayaa ah kuwa badiya gacanta ku haya barbaarintooda iyo weliba ilaalinta caafimaadkooda waxaana dhacda in maamulka madarasadu ay xidhiidhe kala sameeyaan waalidiinta sidii ay u dhowri lahaayeen caafimaadka ubadkooda islamarkaana ay u qaadan lahaayeen tallaalka waa sida uu tilmaamayo mar kale sheekh maxamed xasan ha ha waalidiinta waxa weeyaan sanadkii iyo dee waalidiinta inta badanka a waanu la xidhiidhnaa inta badanka waan iskugu yeedhnaa inay ku dadaalaan ilmaha caafimaadkiisa kolleyba haddii ilmaha waalidku uu ku dadaalo qofkii hadduu caafimaad qabo unbade wax baranaya haddii aanu caafimaad qabin dee waxba uma baranayo marka waxyaalahaas in waalidiinta inta badanka ah ihtimaam baanu ku dhanaanaa siya sidaa uu nebiguba caleyhi salaatu wasalaam uu dadka ku boorinayo si caama buu nebigu waalid macallin arday mas-uul hadda waa fahatay dee xil baa inaga wada saaran inaynu taas aynu markaa ku boorino markaa waalidiinta xiriirkaa waan la samayna samaynta iskaashi laga sameeya ka hortagga cudurkani iyo weliba in la qaato tallaalka ayaa sidoo kale ay muhiimad gaara leedahay kowrahaynta carruurta uu asiibay oo uu aalaabo ku reebo saameyna dhinaca waxbarashada ah cabdilaahi muuse xasan oo ku magac dheer jacfar waa macallin wax ka dhiga madrasadan daarusalaam
ardayga cudurkan dabaysha qaba amba lugta iyo gacantu ay qalalsan yihiin amba lugtuba ay qalalsan tahay niyad ahaan ardayda waa ka niyad hooseeya oo macnaha waxa weeyaan waxbarashadiisii cudurkaasi wax weyn ayuu u dhimayaa waayo dee waa arday laangara ah hadduu ordo uu kufayaa haddii au kufana markaa niyaddiisii way xumaanaysaa markaa runtii cudurkani waa cudur aad iyo aad in layska kaashado waalid ahaan iyo dowlad ahaan iyo mujtamac ahaan iyo ummad ahaanba cuduradaasi in lala dagaalamo ay tahay ayuu aada u mudan yahay xaaladaasi uu soo tilmaamay macalin jacfar ayaa ah mid si toosa u saamaynaysa habsami socodka waxbarashada ardayga hase yeeshee waxay maamulka madarasadani ii sheegeen inay ahmiyad gaara siiyaan ardayga noocaasa ee uu saameeyey cudurka dabayshu waa kan mar kale sheekh maxamed xasan maxamuud wallaahi kuwaasoo kale yani markaa waa runtaa waa runtaa ilmaha xataa cuqda nafsaaniya baa ku dhacda oo waxa weeyaan marka dee lug iyo waxaa engegaysaa gacan baa engegaysa markaa wuxuu noqonayaa neerfis cidhiidhi ma yani markaa iyo aroortii ma soo gaarayo xaggii socodka markaa iyaga ihtimaam baan u siinaa inaanu yani markaa meel gaara fadhiisino oo yani markaa dhismo yani moralka aanu u dhisno markaa taasaan ku samayna haddii la yidhaahdo cudurkani oo ah mid aan qofku ka soo waaqsan karin haddii uu haleelo hase yeeshee keliya leh ka hortaga ayaa maamulka iyo macallimiinta madarasadani ay qabaan in haddii iskaashi laga sameeyo dabargoyntiisu ay ahmiyad ballaadhan u leedahay waxbarashada waa sida uu tilmaamaya macallin jacfar aada iyo aad bay u wanaagsanaan lahayd waayo waxaa lagu maamaahaa alcaqlu saliim fii jismi saliim runtii qofka haddii uu caqli hadduu jidhkiisu saliim yahay caqligiisuna waa saliim waxa weeyaan qof kasta oo jidhkiisa ay wax u dhiman yihiin maskaxdiisana waxbaa u dhiman marka waxa weeye waata dee lagu tiro lagu tiriyo dadka markaasi naafada ah ayaa lagu tiriyaa qofku hadduu lug ka buko amba uu gacan ka buko amba uu dheg ka buko amba uu il anba indhahana waxba ka arkay waa qof naafaa markaa tacliin ahaan markaa tacliin ahaan cudurkani aad iyo aad buu ugu xun yahay tacliinta iyo waxbarashada aad buu ugu daran yahay aad buu ugu daran yahay cabdixakiin maxamuud shirwac barnaamijka wacyigelinta cudurka dabaysha v o a hargeysa
waa tahay aad iyo aad buu mahadsan yahay cabdixakiin maxamuud shirwac waxay noo soo socdaa xubintii wicitaanka barnaamijka iyo weliba sidoo kale qaybtii xiisaha badnayd ee lama huraan balse haatan aan jaleecno kaalimaha suugaanta iyo codadkii macaanaa ee hibanuur ah iyo maxamed aadan dacar
dufaan ciriyo dad bay sidee bal dawaayada dadna igu dhow dayweyday hooy darxumadan qaabe bal dawaayada dadna igu dhow nabsilaala darsaa damba beer maale dib u fiirsa oo yaanu kogu dambaynabilaala darsaa damba beer maale dib u fiirsa oo yaanu kogu dambay diirtawliqaan
waa hagaag halka aad heestaasi kala socoteen idaacadda v o a oo toos idinkaga imaaneysa magaalada washington weli barnaamijkii wacyigelinta dabeesha ayaanu ku guda jirnaay haatanna kusoo dhowaada xubintii wicitaanka ee barnaamijkeenna wacyigelinta dabeesha saare cidla nuur ayaa inoo haysa
wacana wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinteenna wicitaanka ay qaybta ka ah barnaamijkeennan wacyigelinta cudurka dabaysha kan waxaa marti noogu ah dhaktar cabdiraxmaan xaaji cali gurguurte oo ah dhakhtar cudurada guud ku takhasusay oo ka sugan magaalada bowrame dhaktar cabdiraxmaan kusoo dhowow barnaamijka wacyigelinta cudurka dabaysha ee v o a waxaad noo sharaxdaa bal cudurkaasi dadka badanaa lagu arko da-doodu inta ay ku siman tahay iyo waxyaabaha lagu garan karo weli aad baad umahadsan tahay iyo waan idin salaamayaa qaybta v oda xanuunkan dabayshu wuxuu ku jiraa xanuunada uu ku dhaco ee naafeeya caruurta shan jirka ka yar oo noloshooda oo dhan ayuu naafeynayaa oo dhibaato xanuunkan waxa uu ku dhacaa caruurta yaryar marka ay soo dhashaan marka ay sanadka ay ka yar yihiin marka ay shan sane ay ka yar yihiin ayuu xanuunkaas ugu badan yahay oo uu ku dhacaa waxaa keena waa virus polymalitis la yidhaahdo viruskaasi waxa uu leeyahay tallaal lagaga hortago oo adduunka oo dhan laga isticmaalo tallaalkiisaasi ayaa u fiican su-aasha labaad baan jecla inaan ku weydiiyo doctor cabdiraxmaan inta aad ku dhex jirtay caafimaadka ma ka war haysaa qof la tallaalay amaba ma dhacdaaba guud ahaan qof xanuunkaasi laga tallaalay oo tallaalkii qaba laakiin uu cudurkii ku soo dhacay mar kale cudurka haddii laga tallaalo qofku wuxuu qaadanayaa difaac ayuu jirkiisu qaadanayaa difaaca uu jirkiisu u qaatay ee lagu beeray ee ee dibadda looga keenay ee ayaa xanuunkii lagu baray biidni illaahi tacaala kuma dhaco weli qof la tallaalay oo xanuunkii ku dhacay lama arag waan gartay dadka xanuunkaasi ku dhaco caruurta haddii uu naafo ka dhigo gacmahooda ama lugahooda amaba labadaba haddii loo sameeyo duugistaan amaba physical therapy ma caawin kartaa qofkii inuu mar dambe laxaadkiisa u shaqayn karo
xanuunku marka uu virus ayaa keena marka uu ku dhaco waxa uu ku dhacaa viruskaasi waxaa ladhahaa poliomyelitis marka uu ku dhaco ilmuhu wuu laxabeelaya wuxuu ku dhacayaa daxaarka xididada neerfiga ayuu ku dhacayaa oo asiibayaa xididkii markaa muruqa u dhaqaaqinayay fidida ama usoo laabayay ayuu kaga dhacayaa marka qofku marka uu ku dhaco waxa ku waajiba inuu halka ugu dhow uu ka helayo halka ugu dhow adeeg caafimaad uu ka helayo waa inuu tego waa inaa qofkii la baadho waa inaa qofkii maxaa lahahdaa loo sameeyo sidii loo sameynayay kuwii muruqyada jilcinayay loo sameeyo sidii qaabkii loogu soo celin lahaa muruqiisu inuu inuu inuu tartiibu ugu shaqeeyo markaa ka horteg mooyaane isagu ka dabateeg ma laha waan gartay raje intee leeg baa laga qabaa markaa qofka haddii markiiba sidaa loola tacaalo oo nasiibkiisa la ogaadaba in markaa qofkaasi uu xaaladiisa caafimaad dib usoo noqon karto xaaladiisa caafimaad haddii uu adduunka jidhkeenna wixii ku dhaca waa laga bogsadaa waa si saxa ayuuna ugu soo noqdaa xubin kastoo jidhkeena ka mid hadday wax noqoto laakiin xubinta neerfiga ama xubinta dareenku haddii ay wax noqoto kuma soo noqoto sidii loogu talagalay laba mid ayay noqoni in ay shaqadii joojiso iyo inay shaqadii badh ay ay bixiso waan gartay doctor cabdiraxmaan dhegeyste ka mida dhegeystayaasha v o eda ayaa su-aalna soo weydiiyey ee sida gaarkaa ugu xidhan barnaamijkan wacyigelinta cudurka dabaysha dhegeystahaasi magaciisa waxaa la idhahdaa liibaan xaaji axmed aye wuxuu kula joogaa magaalada boorama doctor cabdiraxmaan wuxuu leeyahay dhegeystahani sbortiska amaba isdhexgalka dhalinyaradu qayb intee leeg buu ka qaadan karaa wacyigelinta cudurka dabaysha haddii loo adeegsado dhalinyartu waxa weeyaan xubinta ugu firfircoon ee xooga uu ku jiro ee ay dadku dhegaysan karaan way ka qayb qaadan karaan waana waajib inay ka qayb qaataan xaafadii buu sheegay saaxiibadii buu sheegay walaalihii buu sheegay dadka uu sheegay qaraabadu sheegay inuu fiican yahay tallaalka xanuunka dabaysha in lagaga hortago oo uu fiican yahay waxay ka qayb qaadanaysaa ina aan guri kasta iyo meel kasta la gaadhsiiyo xanuunkana wuxuu leeyahay ka horteg ee malaha ka dabateg aad ayuu mahadsan yahay liibaan waan gartay doctor cabdiraxmaan gabagabada waraysigeenan haddaynu ku dhowaano dadka badankoodu waxa lagu sameeyaa marka uu xanuunkaasi ku dhaco waxay u yaqaanaan dabayl jin waxa u yaqaanaan in qofka la la dureeyey amaba la derderay waxaa lagula tacaalaa waxyaabo kale oo dhaqam oo dawo dhaqameeda Eh, arrintaasi ma la kulanteen ka dhakhaatiir ahaan horta xanuunka waa weriye saara xanuunka booliyadu waa xanuun khatara inta aan eh, toddobadii sano ugu dambeysay ee aan u shaqaynayay cisbitaalada hargeysa iyo berbera iyo boorama intii aan joogay gobolka kumaan arag hal kays oo la xaqiijiyey oo xanuunkaasi uu ku dhacay alxamdulilah lamaana kulmin laakiin haddii uu xanuunkii uu qofkii uu ku dhaco waxa virus ayaa keena wuxuu ilmaha yar dareemayaa xumad buu dareemayaa een, xumad markuu dareemo wuxuu lugta ayuu soo qaadi kari waayayaa saasuu ku soconayaa qaarkood gariir ayay ay ayay dareemayaan markuu xanuunkii ku dhaco wax jin la yidhaha iyo wax maxaa la yidhaha qofka waxbuu gala iyo waa la eega iyo waxaas maaha waa xanuun ka mid ah shanta xanuun ee waaweyn ee viruska ah shanta xanuun ee waaweyn ee infectionka ayuu ka mid yahay virus baa keena adduunka oo dhanna maanta waaba laga daba tirayaaba ciribtirkiisii ayaa la wadaaba in adduunka laga tirtiraba xanuunka haddii ilaahay dhacdo waxa keliya oo lagula tacaali karaa waxa weeya waa inaa ilmaha yar aan halkan aan uga aan uga sheegayna hooyooyinka uurleyda ama hooyooyinka carruurta nuujinaya ama kuwa carruurta leh in ay ilmayaashoodii caruurahooga ay tallaalkan uga faa'iideeyaan oo ay tallaalka qaataan oo xarumaha caafimaadka u doontaan ama kuwa ula imanaya ee guriga ula imanaya ay uga faa'iideeyaan waxa kaloon halkan kaga faa'iideysanaya fursadda ah hooyada caafimaadka qabta hooyada wacyigeygu soo jeedaay waxay dhalaysaa ilmo caafimaad qaba ilmaha yar hadduu xanuunka dabeysha uu ku dhaco wuu curiyaamayaa noloshiisa iyo saaxiibadii iyo dadkiisa iyo waxaasoo dhan waxba lama qabsan karo waad mahadsantihin intaasina dhegaystayaal waxaanu ku soo joojinaynaa ama baanu ku hakinaynaa qaybteennii wicitaanka ah ee barnaamijkeenna wacyigelinta cudurka dabaysha uu toddobaadkan marti noogu ahaa dhaktar cabdiraxmaan xaaji cali gurguurte oo ah dhakhtar xanuunada guud ku takhasusay oo ka howlgala cusbitaalada magaalada boorame ee xarunta gobolka awdal
waa tahay dhegaystayaal intaa aynu ku hakino xubintii wicitaanka barnaamijka goorrow waxaad maqli doontaan qaybtii sagaaliyo tobnaad ee sheekada xiisaha badan ee lama huraan balse aan ku horeyno barnaamijka dareenka dadweynaha oo uu noo hayo waryaheena yaasiin ciise wardheere
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka dareenka dadweynaha toddobaadkanna waxaa barnaamijkeenna aynu ka soo tabeynaynaa magaalada nairobi xarunta waddanka kenya anigoo ah yaasiin ciise wardheere ayaana barnaamijka magaalada nairobi ka soo diraya qodobka barnaamijkeenna dhegaystayaal aynu ku qaadaa dhigayno maanta waxa weeye maxay tahay sababta ay dagaalada sokeeye iyo kuwa beelaha u dhexeeya ay ugu soo noqnoqdaan dalka soomaaliya dhowr iyo labaatankii sannadood ee lasoo dhaafay waa mawduuca barnaamijkeennu uu ku saabsan yahay waxaana igala qaybgelaya maxamed cali xaashi oo ah siyaasi soomaaliyeed suldaan xuseen xasan oo ka mid a salaadiinta soomaalida iyo cali xaashi maxamed sahal oo isna ka mid a siyaasiyiinta dhammaantood waxay joogaan magaalada nairobi waxaana ay ku sheekaysanayaan makhaayad weyn oo faras magaalaha ku taalla waxaan ku bilaabayaa cali xaashi maxamed sahal oo isagu si gaara u eegaya bal xudunta dagaaladaasi waxa ay yihiin iyo sida looga gudbi karo yaasiin ciise wardheere iyo dhammaan v o e da iyo shaqaalaheeda waan salaamayaa haddii aan dulucda su-aasha aan u dego waxaan isleeyahay faktarka ugu muhiimsan waxa weeyaan dowlad la-aanta soomaaliya wakhti dheer ay ku soo jidhay faktarka labaadna waxa weeyaan barnaamijka federaalisimka oo soomaalidu aysan aqoon laakiin loogu fasiray haddii soomaaliya federaal ka hirgalo ciddii aan degmo iyo gobol lahayn marti bay noqonaysaa faktarka saddexaad waxa weeyaan dowladda soomaaliyeed ee hadda dalka u talisa oo ayada lafteedu dadka shacabka ahun isdilaya aan fikrad badan aan dheerayn maxamed cali xaashi ayaan markan fursadda siinaya horta waxaa weeye soomaaliya haddii problemkeeda la yidhaah laga hadlo waa mid tiro badan muddo dheerna soo jiitamayey wuxuuna ku bilowday oo asalkiisu ahaa in xorriyaddii dalka iyo dimuqraadiyadiisii iyo maamulkiisii ay niman askari la wareegeen kabacdina arrintii markii ay dadkii qancin kari waayeen dagaallo lagu qaaday dagaalladaasoo say u socdeen qabiil isu beddelay qabaa'ilkii oo qaarna awoodda dowladda adeegsanayo qaarna ay jabhado adeegsanayaan ay isku jabeen markii lagu kala tegay oo dowladnimo dowladdii dhexe lagu kala dhaqaaqo la burburiyana qolo walba qabiilkeedii iyo jabhadeedii bay dhinacula dhaqaaqday muddo dheer baa la isku dayayey in laysu keeno ummaddan oo wax laga dhex sameeyo laakiin nasiib darro had iyo jeer qolooyin eh, maaragtay uun ku shaqaynaya si waxyaalihii markii hore lagu diriiray oo kale oo ah inaan la ismaqlin inaan la isafgaran in wixii saxa aan la isku fahmin ama aan la isla qaadan inaan la isu dulqaadan in hanti badan iyo gobollo iyo waxyaalo badan oo la kala tabanayo aan la iska xaal marin in ciddii wax laga tabanayay aynan marna la imaan garawsho iyo in ay wixii loo soo jeediyo oo gardarro ay qaadato in cid waliba ay eegayso cidda ka soo horjeeda ee aynan iyadu marna is eegayn gudaheeda ee salaadiinta ayaan ka marnayn dadka fadhiya ee madashan oo iyagu aragtida dadweynaha la wadaagaya suldaan xuseen xasan ayaan markan siinayaa microfoonka bismillahi raxmaani raxiim marka koowaad anigu waxaan u arkaa saaxiibaday een, waan ku khilaafsanahay soomaalidu horta weligeed way isdagaali jirtay waxaana dhaqan u lahayd salaadiinta cuqaasha waxgaradka dadka muxuu ahaa ee nabadoonnada ah ayaa xallin jiray kadib markii ay d- soo qaadatay soomaalinimada xornimadii ay qaadatay ee dowladnimo loo gudbay ayaa waxaa dha- waxaa dhashay in la kala garan waayey ama ay shaqayn weyday dhaqankii hore laga tegey oo ah dhaqankii isimada iyo odayaalka ay xalinayeen loona gudbay dhaqan siyaasadeed dhaqanka siyaasadeedna soomaalidu ayna inta badan ayaan u aqoonin sistamkii ay u isticmaali lahayd ama ay nabad iyo wada wala- walaalnimo iyo odaynimo iyo sidii dhaqanka hore ahayd ugu noolaan lahayd sidaa darteed waxaad arkaysaa inta badan dagaaladu waxay ka soo noqdaan gobolada koofureed waayo siyaasiyiintii ayaa weli dhexboodayso gobolada waqooyi iyo waqooyi baray ee soomaaliya inta badan isimadii ayaa xoogga haya iyo talada ayaga ayaa wax kasta oo dhaca xalliyo waa tahay ee, cali xaashi ayaa markan farta taagay anigu waxaan isleeyahay eh, saaxiibkay maxaa cali xaashi mawduuca uu ka hadlay oo soomaaliya dhibaatada guuda oo haysata waa dhibaato run weeye oo xal u baahan waxayna qalloocatay asliyan markii soomaaliya xornimada qaadatay ee dowladnimo u gudubtay bay qalloocatay laakiin mawduuca kan markii loo soo dego gobollo iyo qabaa'il waaweyn oo hadda is-haystaa ma jiro brobleemku hadda wuxuu ka jiraa degmooyin yaryara oo deegaan durugsi ah waxaanan aaminsanahay maamullada gobollada qaybo ka mid a iyo dowladda dhexena lug bay ku leeyihiin labaduba waxaan aaminsanahay dad reer miyi ah oo loo sheegay haddii aadnan dhul qabsan dalku federaal buu noqonayaa waanad qadaysaan oo dhuldoona laakiin farta loo soo fiiqayo reer hebel deegaanka iyo beerta ka qaata lagu yidhi waxaan suldaanka aanan ku waafaqsanayn dagaalku ha kala bato soomaaliya ubucdeedu waxa weeyaan waa koonfurta waayo dhaqaalaha iyo magaalo madaxdiiba waxay jiraan dhinaca koonfurta siyaasiyan markii soomaaliya la dumiyey haddii aan koonfur xalla-aantu ku dambayn soomaaliya xal loo heeyaayo ajnabigaa lug ku leh waxaan kaloo ku khilaafsanahay ha ku kala bataan gobollada soomaaliya meel aan iska hor imaad ka dhicin ma uu jiro waad ogeydeenoo lowca- lowyo cadda wixii ka dhacayey waad ogeydeenoo dagaalkii haddii laku yidhi qardha ka dhacayey waxaan leeyahay haba ku kala bateene meel aan dagaal soomaaliya ka socon ma uu jiro waana kala riixasho degmooyin iyo deegaano iyo beero iyo ceelbiyoodyo la kala riixanayo oo mud- looga rabo federaalka aysan dadku fahmin in hadhowdii hanti lagu yeesho waa tahay maxamed cali xaashi muddo dheer oo dhowr iyo toban sano ah ama aan idhaahno toban sano iyo un wax la jira waxaa lagu dadaalayey in dalka la daba qabto oo dowladdii hore oo burbudhay iyo dalku inaysa israacin maxamed siyaad wuxuu ka tegey siddeed iyo toban gobol siddeed iyo tobankaa gobolna waxay ku fadhiyaan xooggoodu qabaa'il oo qabiil walba sida maanta kenya oo kale countiska gaarisa waa la yaqaan cidda degta kan mandheera waa la yaqaan kan wajeer waa la yaqaan kan kisuuma waa la yaqaan marka sidaasoo kale ayaa qoladii isku degaanaba waxaa loo sameeyey rijin haddii qolada isku degaanka ah ay rijinkooda iimaansadaan waxa weeyaan federaal ma naqaan meesha way ka baxaysaa waxaa kaloo in la xuso mudan puntland markii ay federaalka samaynayso shan gobol bay isu keentay muddo laba isbuucaan dhammayn bayna ku sameeyeen cali xaashi waxaanan u aaminsanahay xalka soomaaliya ay ku xalismi kartaa inay hesho dowlad u qalanta dadka soomaaliyeed inay aqbalaan inay helaan oo ammaanka iyo kala dambaynta soo celisa ayaan aaminsanahay maxamed cali xaashi haddii la rabo soomaaliya in la baadigoobo horumar la sameeyo oo shaqo la qabto waxaasaa maaragtay dalka lagu lagu soo celin karaa baa qabaa iyo heshiis lagu heshiiyey dowlad soomaaliyeed oo la dhiso in uu federaal ay tahay lagu heshiiyey haddaan wixii lagu heshiiyey la fulinna de waxa weeye ninkii federaalka diidan wuxuu doonayaa waxaan lagu heshiin yaa kula heshiinaya marka
intaasna waxaa inoogu idil barnaamijkii dareenka dadweynaha oo toddobaadkan idinkaga imanayay magaalada nairobi hanbogaaninaa inaad toddobaadka dambe la socotaan barnaamijka dareenka dadweynaha oo laga yaabo inaad fursad u hesho inaad ka soo tabiso magaalada aad ku nooshahay tan iyo kulanti dambe sidaa iyo nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay waryahayaga yaasiin ciise wardheere dhegeystayaal waxaa naga xusuusina in barnaamijkaasi oo aan hore ugu sii deynay barnaamijka wacyigelinta dabeysha aanu idinkugu horgaalcelinay haatana kusoo dhowaada qeybtii sideed sagaal iyo tobanaad iyo sheekadii lama horaan ee ka soo maaxatay maskaxda wariye cabdulqaadir maxamed mursal
kusoo dhowaada sheekadii taxanaha ahayd ee lama huraan sheekadaas oo ka hadlaysa dhinacyo badan oo ku saabsan nolosha soomaalida haddii ay noqon lahayd nabadda bulshada caafimaadka waxbarashada dhaqancelinta dhaqanka badbaadada degaanka dowlad wanaagga iyo dib udhiska waxaana idiin soo saaray raadiyaha irin ee wakaaladda wararka bini'aadannimada u qaabilsan qaramada midoobay oo ay xaruntiisu tahay magaalada nairobi ee dalka kenya haddaba ku soo dhowaada qaybtii sagaal iyo tobnaad ee sheekada
shoobay horta sidiyaaba murun way ku faylay haddii ilaahay ha noo badbaadiyey dagaalkii oo iska horkooyowkii isbaarilayta kuwaranba gebdhoowun oo adag gudday waana andareero korna waana anrooro korno waana liin usu korna may kasuun bii fadi horta warka in layska maqlaa fiican laakiin adna ma ku fikirtay dhegxumada nooga imaale heed gabdhahaan oo intaan la-eg oo saas noogu sii joogaan maya maya saasan ertay sidiyaaba gudniinku way ku faylayey ummudo dhan mar hore isku dhaafen haddaba wareeg wareeg tub aana haka wareeg haddii gabar gudan ha ka aragtooba ana beenlow iinku wer taas hadda waa la soo dhaafay meeshaanna hadday barteen dabley oo isbaari dhiga heeyso taasaa fikir u baahan ee maxaa noo tale eh horta talatii ilaahayow unamayba goonsanay oo tabakalnay ini tub aana ka noolana tan kale mayba waha ini tacabkaana ambana oo ilaahayna talada saaran madcaliyow aniga waxay ila tahay inaan meeshaan leelayska fadhinin ee aan tashanno maxaa jiraa dha wax kasta iska dhici kara horta taas jarta maanahun laakiin ana maybaka iimaan qobe inid dadkun la noolana oo ibadkaan ha la noolayni waana walaaga dhaqansho iyo mar kasta la qaybsano iyo la faylahayti aniga magoo talo kaloo fiican aan haayaa haye may ata hawed bahe
wax badan aan ku dhuminna meeshaan joogowgeeda haye xagguu ord xagguu ord meeshaadii le joog waa laga fiican yahay madcaliyow haye may ku fayla oo arang e oo haweda madcaliyow ma la socotaa horta waxyaalaha ay ku sheekaystaan dadka qaarkiis oo reer tubcaani ah horta ana dooga inkadi daahido wala'ada qanuun la qanuuniyaasa wala'ada la qanuuniyaasa iyo hawed imaqal aan warka kuu caddeeyo haye dadka inay meelle iska fadhiyaan ma aha
haddaba aragaas ini una wal wakhti kasta hoolayka jarna lanfadhii malee may doo'e oo haweda madcaliyo waxaan kuu sheegaa inaan ku fikiraayo inaan ka mid noqdo dadka u haajireen adduunkaas kale oo iska tahriibay
tahriiba tahriiba alow taawayaay ini doowin haweda tahriiba geeg haatana may ini adasaasan fikiraana ma taawayaana maa yeey haa waana og tahay weligay inaan ku fikirin wax reerkayga u xun alow ma taawayaana ini taaska fikiraasi iyey haa waana og tahay weligay inaan ku fikirin wax oo reerkayga u xun ee adiga ifasax yaaqay aan dadkan isdiyaariyow haaya raacee allow ana wal ana erooba waysana hata oo weliba aranti tii hore ha kufay lahaatay nebadi in nololiiba ama tii hore ha dhaanti lileey intay andareerta haye ii sheekee madcaliyow adiga say kula tahay ana mayba iilaetaa ini ada meelun onka tabna anii arinyoba ninka edlay nishoobay seebaada ku fiirsay madcaliyo fiiri ii dhiman ma jirto maxaa yeelay igu filan wakhti aan ka fiirsado cunugii iigu yaray aqaan gaari intaasna dhib maahine wax kaloo aan ku jirnin male dhulka ilaahay waasac waaye shoobay maybe iileetaa ini ada miilin unka tabna oo arinyogun i aniiba miilin inka edlayna dad badan aa iska tahriibay madcaliyo oo noloshooda wax ka beddelay anigana waa iga go'an tahay taas an ant- arantuun aqyaaro dhaxdhikay waana shoobay ogta buushishley magaala dhibki hanoo deeri i rafaadkii weliba madi ada muqnahayti eedaan dhib qomnay inkastoo ada garabkaa haniinka hamaala jartay walniinshashaana jarti yaa kay akhyaar wakhtiga a iskiiga dhuminin ayaantan dadka oo baxow haaya safarkan tahriibka waa isdiyaariyow haayaan allow allow gabdha gudowkii butanga iinku doran allow gabdha gudowkii butanga iinku doran shoobay tahriibol fudus ma ee muku fiirsato roog shoobay roog
haya ardiya jookhaay iska warrama maxaad sheegteen walle waa jigree waa ilaahay mahadday waa la fiican yahay wax dhibaato ay ma jiraan khayr badan baana ilaahayna siiyey halkeebay jigrow maanta kaa keentay haaho adiga ardoy makhaayadaadii baa si fiican kugu shidantay oo dadkii dagaalkii isbaarada ka faa'iidaystay baad ka mid tahay adiga iyo jookhaba bal halkan la aada eege waryaa kugu yar isbaarada bay ka faa'iidaysteen waryo dadku kula yaamine naga aamuso hayna ceebaysan sidee idiin ceebaystay ma waxaan jirin baa sheeg haayo waxaan jirin baad sheegtay war annagu ma isbaarada ayaan wax ku leenay sidee baad u hadlaysaa yaa weligaa waxaan loo joogin iyo waxaan jirin baad jigrow sheegtaaye annagu ma isbaarada wax ku leenahay miyayna run ahayn in baskii ka soo cararay dagaalkii isbaarada rakaabkii u ursidey aad cunto badan u samayseen oo aad u kariseen oo meeshaad hal neef ka qalijidheen aad laba iyo saddex iyo afarba inta ka qasheen aad farqaha kaga shubateen mataasaa mataasaa beera ardo dahdahay alxamdulilah taas waa shaqo meelaha isbaaro ah dadka baahan oo maskiyaasha cunto u karinayna mooyaane ma isbaaraan ka faa'iidaysanay meesha daroona la aada bal eeg jigrow saacad kas mus baad ka hadashaay yaa walba jigrow ahay ma war wanaagsan baad ka filaysay runta ayaad u taqaaniin wax xun ee waxaad ii sheegtaan goorta uu ku soo beegan yahay baskii halka kan oo uu soo marayo haa waxaa ii sheegtaan waxaa ii sheegtaan waxaa ii sheegtaan kuu sheegi mayno hedha annagu sug haddaad sugi kadhid waa haddaa muraad ka leedahay oo ma waa waxba la isweydiin karaa wax la isweydiin karaa ma jiraan haddii jigrow tubcaan ay heshay basas halkan soo mara soo nimco ilaahay maahan oo ay ku dhismayso tubcaano taas waa miday ilaahay xamdigiisa ay ku heshay daryeelka iyo nabadda iyo kala dambayn dadkeeda horta jookay waa runtaa oo nina ma diidana horumarka laakiin waxaan diidanahay dad ay ka mid tahay ardo oo waxyaabaha qaarkood markii la soo qaado iska indhatira oo maxaan iska indhatirayaa wax allaale iyo wixii lagu dhaqaaqo adiga ayaa ku dadaala sidaad u kala kaxayn lahayd waxaase dhabtiiya tubcaanood horumarkeeda maalinba maalinta ka dambaysa inay ka soo kobcayso oo ka soo korayso naa xaggee baa nabadda iyo horumarku joogaa waa taasoo kuwii diriray oo isbaarada ku diriray ergadii loo saaray waa iyaga ku dhexdhexaadiyey inay laba isbaaro oo isdhinac taalla ay ka dhigaan oo isbaarana aysan isbaarahu guriyeen oo mid walbaba loo daayo tooda oo labada isbaar isdhinac yaalliina horumarka iyo nabadda aad sheegaysid iyo wanaagku xaggee bu yaallaa allaahu akbare wartaas waa mid adiga aad samaysatay fikirka iyo taladii shalay waa miday maanta xabaddu ku joogsatay oo reer tubcaan ay nabadda ay ku heleen si kastaba ha ahaatee kol haddii ay sida aad sheegaysaan basaskii iyo dadkii kale oo halka kan imaanayay ay marin u noqotay tubcaana inay halkaan mar walba ay maraan anaguna waan ka fiirsanayaa sidii aan nabadda tuuladeenna uga faa'iidaysan lahayn ma aha inay iyagu halka kan iska maraan ilaal nabadda laftigeeda dad baa samaystaye ma ahan qof walbaba inuu iska maro annagaa meeshaa nabaddeeda samaysannay annagaana leh ciddii soo marta soo maaha waa lagu- waa lagula xisaabtamaya dee nabadda laftigeeda lagula oo xisaabtamaya maxaad damacsan tahay balan ku dhagaystee maxaad damacsan tahay taasi anigay ii taallaa wax idinkugu jira iyo wax shuqula aad ku leedihiin midna ma jirtee ka baxa laakiin ogow in talada tubcaan wax ku leenahay iyo wax ka ogaanshaha tallaabooyinka la qaadaayo waxaan idin idhi arrintaasi idinma khusayso ee ka gaabsada waxaa uun ogaataa qaladaadka aad samaynaysid oo aan lagula ogayn inay kulligeenba ina wada saamayn doonto ee intaadan falin ka fiirso war ka fiirso waxaad waxaad falaysidaan ku leeyahay jigrow ka fiirso mar kale ayaan idin leeyahay waxyaabo waxaa jira aysan dumarku shuqul ku lahayn ee nin waliba dhankiisa tubcaanood ha uga faa'iidaysto howlaha qaarkoodna ha isku soo maqiiqin inay ka dambaxa laakiin waxaan ku leeyahay jikrow uga faa'iidayso dhanka nabadda iyo horumarka ee maaha dhibka dadka iyo deegaankeeda aniga hay tilmaamin maxaa lagu tilmaami waaya tilmaamin waa aqaanaa لا اسكت دوركيس سرجوك
waxaad maqasheen qaybtii sagaaliyo tobnaad ee sheekadii lama huraan oo idiin soo saaray raadiyaha irin ee wakaaladda wararka bini'aadanimada u qaabilsan qaramada midoobay ooy xaruntiisu tahay magaalada nairobi ee dalka kenya
waa tahay dhegaystayaal qaybtii sagaaliyo tobnaad ee sheekada lama huraan ayaa intaas ku eg haatanna hanjelaana kaalimaha sugaanta iyo codka halaasigala ee sulfa
anficiin abuurtoon ilaashahaayan eberey codkii baxsanaa fanaanka sulfa intaa ah ayaan ku dhaafaynaa wuxuuna gabagabo yahay idaacaddeenii wacyigelinta dabaysha oo caawa oo kale aad degaysan jirteen waxaa idinla socodsiinayey cabdiraxmaan xuseen furre iyo anigoo maxamed al xasan inta aan dib ku kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.